Maamulka xafiiska xisbiga barwaaqo ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa olole isugu jira dhir beeris iyo wacyigelin u sameeyay degmooyinka Xamaro iyo Waangaay ee gobolka Erer. Ololahan dhir beerista ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha waaxda xafiiska barwaaqo, ciidanka nabadgelyada degmada Xamaro, bulshada rayidka ah iyo weliba waaxda nadaafadda. Madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee gobolka Erer, Mudane Maxamed Bashiir ayaa ka warbixiyay ololahan.
Waxaan usoo baxnay shaqooyin bilaa xagaaga laba degmo oo gobolka Erer ka mid ah degmada Xamaro iyo degmada Waangaay. Labada degmo runtii waxaan ka qabanay shaqooyinkii bilaa xagaaga ahaa ee joogtada ahaa kuwaasoo loogu talagalay in bilaa xagaaga shaqooyinka ugu muhiimsan kor loo qaado. Degmada Xamaro activity-yadan ka qabanay ee bilaa xagaaga waxaa ka mid ahaa dhir beeris ballaadhan oo aan ka samaynay degmada gudaheeda oo ay ka qayb qaateen xirfadlayaasha caafimaadka, ciidanka nabadgelyada iyo maleeshiyada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo hogaaminta degmada. Socdaalka waxaa igu weheliyey oo dhirta qayb ka ahaa beeritaankeeda iyo socdaalka maanta focalka arrimaha haweenka ee gobolka.
barnaamijkan maadaamuu yahay barnaamij bulshada wax badan sanadadii ugu dambeysay wax badan ka qabtay inay mataqaana bulshadu hab isku tashi ah iyo mataqaana hab ayaka faa'iido u ahoo mataqaana wax badan ka taraya noloshooda in labadan bilood laga shaqeeyo hadday waxbarasho tahay haddii ay tahay mataqaana dhir beeris hadday tahay haddii ay tahay olole nadaafadeed hadday dhiig shubis tahay haddii ay waxbarasho haddii ay waxbarasho tahay haddii isku tash iyo mataqaana wax wada qabsi ama mataqaana meelaha muhiimka ee in wax laga qabto danyartoo kale ayada laftirkeeda waxaan ka diyaar garownay sanad dugsiyeedkan laba kun iyo sideed iyo toban inay mataqaana arday fara badan aanu iibino buwaag iyo qalimaan ujeedka loo sameeyey ololahan ayaa waxaa ka mid ahaa ilaalinta deegaanka iyadoo diiradda lagu saarayo horumarinta beerista geedaha islamarkaana bulshada lagu baraarujinayo muhiimadda ay leedahay dhirta